بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka watacaala darsiga alkabaa'ir ayaynu waxaynu qaadanaynaa kabiirada shan iyo labaatan alkhamis walcishuun qaatilu nafsihi wa hiya acdamu lkabaa'ir ayuu yidhi imaamu dahabi raximahu llah qofka naftiisa inuu dilo naftiisa inuu dilo sidii doonaba ha ku dilo wasiiladuu doona ha ku dile inuu naftiisa dilo kabiira min alkabaa'ir weeye wuxuuna ku tilmaamay imaamu dahabi raximahullah min acdami alkabaa'ir kabaa'irta kuwa waaweyn oo ugu waaweyn inay ka mid tahay qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiinna ha dilinina ilaahay waxuu idiin yahay mid idiin naxariisanaya raxiima idii turaya oo idiin naxariisanaya oo aan rabin inaad isdishaan waman yaqtul waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nusliihi naara wa kaana dalika cala allahi yasiira waman yafcal dalika ay macnaha qofkii sameeya arrintaa laydii diiday oo ilaahay idinka naahiyey oo laydin yidhi naftiinna aad dilinina qofkii sameeya oo cudwaanan iyo dulmi u samaynaya gardarro iyo waxa weeye xadgudub la imaanaya u samaynaya fa sawfa nusliihi naaran naar ayaan gelinaynaa oo naar buu gelayaa qofkaa naar baa la gelinayaa wa kaana daalika cala allaahi yasiira ilaahayna arrintaasi way u fududahay oo ilaahay aad bay ugu fududahay qofkii mutaysta inuu naar ku tuuro in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima aayadaha hore markii la sheegay oo waciidka ah ayaa markaa ilaahay waxuuna yidhi in tajtanibuu haddii aad ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu waxyaalaha kabaa'irta oo laydinka nahyinayo haddaad ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum waxaan idiin dhaafaynaa dunuubtiinna sayi'aadkii aad gasheen oo dunuubtii aad gasheen ayaa laydii dhaafayaa wa nudkhilkum waana idin gelinaynaa mudkhalan kariiman ee aljanna janno wanaagsanna waan idin gelinaynaa haddaba marka aayadaha waxay inoo caddaynayaan qofka mu'minkaa in la rabo inuunan naftiisa dilin naf kale oo islaamana inuuna dilin ay laa yaqtul bacdukum bacdaa qaarkiinna yuu qaarka kala dilin walaa yaqtulu alinsaanu binafsihi naftiisana yuu dilin saasay leeyihin culummadu markay fasirayaan qowluhu tacaalaa walaa taqtuluu anfusakum ay macnaha qof kalena ha dilin naftaadana ha dilin qof islaamana ha dilin naftaadana ha dilin waayo anfusakum sababta loo yidhi waxaa weeye dee dadka haddaad qof muslima dishay waa adoo naftaadii dilay oo kale haddaad naftaada dishidna hadda waadba dishay oo waxa weeye waa waadix aayadda lagu khatimay oo ah in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna wuxuu leeyahay sheekh naasir asacdi macnaheedu waxa weeye haddaad ka dheeraataan kabaa'irta laydinka nahyinayo dunuubta kale oo dhan waa laydii dhaafaya oo waxa weeye kulli waa laydii dhaafayaa haddaba marka waxaana soo gelaya marka ijtinaabu alkabaa'ir ficlu lfaraa'id macnaha inaad waajibaadkiina la timaadid xumaantii oo dhanna bannaanka ka martid markaasaad kabaa'irtii ka dheeraatay waayo sababtu waxa weeye haddii aadan wixii lagu amray la imaanin oo awaamirtii aad faraha ka qaadid hadda marka kabaa'ir baad ku dhacday oo dhibaata aad la timid wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi markuu sifaadka dadka mu'miniinta cibaaduraxmaan sifaadkooda markuu ka hadlayey والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق macnaha sifaadka lagu yaqaano dadka mu'miniintaa oo wanaagsan oo ilaahay ka baqaya waxa weeye inaynan qof nafti dilin inay horta kow laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar ilaahay cid kale la baryi mayaan oo shirki ku dhici mayaan walaa yaqtuluuna annafs nafna dili mayaan oo waxa weeye nafna ma dilayaan kale iyaguna waxa weeye naftooda ma dilayaan waayo naf walba oo ilaahay xarrimay ama taada ha ahaato ama mid kale ha ahaato waa mamnuuc inaad dishid axaadiistan aynu u nimaadno axaadiista aad u waadixinaysaa wuxuu yidhi nebiga waxaa laga wariyey calayhi salaatu wassalaam inuu yidhi kaana minman kaana qablakum waxaa ka mid ahaa ummadihii horyey rajulu nin baa ka mid ahaa bihi jurxun waxaa ku yiilay dhaawac fajazaca ay macnaha falam yasbir alamkii iyo xanuunkii uma uu sabrin fajaza waa gariiray oo waa u adkaysan waayey oo sabir ma yeelan fa akhada sikiinan waxa uu qaatay sikiin macnaha sikiin waxaa la yidhaha wax walba oo markaa lagu goynayo oo af leh oo wax lagu jarayo ama midi ha noqoto ama toore ama sikiin ama wax kale kulli fa jaza wuxuu yidhi faxaza bihaa yadahu ay maaragtay qadacahu qadaca yadahu macnaha sikiintiibuu ku gooyey gacantiisii meeshii uu dhibaatada ka dareemayey ayuu xididkii iyo wixii buu gooyey famaa raqa addammu dhiiggii ma joogsan macnaha dhiiggii ma joogsan xataa maata ilaa uu dhintay waayo qofku markuu halbowlahayo isjaro waa khatar wey qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi markaa baadaranii cabdii binafsihi wuxuu igala degdegey oo igala hormaray oo xilligeedii uuna sugin addoonkaygii waxa weeye naftiisii xaramtu calayhi aljanna jannada ayaan ka xarrimay anna maadaama uu naftiisii la degdegay oo wakhtigii ilaahay ugu talagalay uu sugi waayey wakhtigii ilaahay ugu talagalay ayuu sugi waayey hadduu marka sugi waayo wakhtigii ilaahay ugu talagalay waxaa ku dhacday markaa in uu abaal u yeeshay oo waxa weeye ciqaabtiisi ay noqotay in jannada laga xarimo marka baadarani waa saas weeye macnuhu igala degdegay wey macnaha arrintaa marka waxay kutusaysaa qofka naftiisa dila ama waxa weeye geeridii ilaahay ugu talagalay la sugi waaya oo isagu markaa u degdega inuu naftiisii dilo inuu ku dhacay marka halaag iyo dhibaato inuu ku dhacay oo isagu sabab isugu noqdo inuu naftiisii dilo xadiidkaana waxa weeye waa xadiid saxiixa oo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxaa aad iyo aad markaa u muhiima inuu qofku marnaba u degdegin inuu naftiisa dilo inuu iska ilaaliyo wax walba oo naftiisa dhibaato markaa dil u keenaya oo sabab inuunan ugu noqon waxaa kaloo laga wariyay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu yhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man qatala nafsahu bixadiidatin qof dila xadiida ay bir faxadiidatuhu fii yadihi birtii uu isku dilay ayuu gacanta ku haystaayo gacantiisu ku haysanayaa yataja yatawaja'u yatawaja'u bihaa fii badnihi fii naari jahannam wuxuu mar walba isku dhufanayaa oo siduu markii hore isugu dhuftay birtaa uu calooshiisa gelgelinayaa isugu dhufanayaa jahannamo isagoo ku jira khaalidan mukhalladan fiiha abadaa isagoo ku waaraya oon weligii ka baxaynin ee macnaha haddii awal uu xalaashaday oo arrintaa uu xalaashaday oo waxa weeye uu saas isku day dee waa ku waarayaa waa min alkabaa'ir kabaa'irtana haddii la xalaashado waa lagu gaaloobaa laakiin culummadu waxay leeyahay haddii unan xalaashan ay macnaha wuxuu ku jirayaa muddo dheer ilaa ilaahay uu iska cafiyo oo waxau ilaahay ka soo saara mooye waman qatala nafsahu bisummin qofkii naftiisa ku dila sun caba fa summuhu fii yadihi suntii ayuu gacanta ku haysanaya oo gacanta ugu jirta loo gelinaya yataxasaahu wuu qurqurinayaa fii naari jahannam naart isagoo jahannamo ku jira ayaa haddana lagu sii cadaabaya oo mar walba waxaa gacanta ugu jirta oo loo dhiibayaa sidii uu isku dilay markaasuu ciqaabtaas sii mudanaya khaalidan mukhalladan fiiha abadaa isagoo ku waaraya muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa warinaya wuxuuna tusayaa marka xadiidkaana in qofku hadduu naftiisa dilo inuu ciqaab weyn iyo dhibaato weyn uu la kulmayo maalinta qiyaamaha haddaba marka waxaa loo baahan yahay qof walba oo muslima inuu iska ilaaliyo oo waxa weeye wixii naftiisa dhibaato u keenaya noocay doontaba ha noqoe inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo waayo qofku markaa ama naftiisa ku dilo sun uu cabbay ama waxa weeye bir uu isku dhuftay ama miino uu isku qarxiyey ama waxa weeye gaari uu isku dhigay ama waxa weeye inuu maaragtay isceejiyo kulli waxaasoo dhan waa soo gelayaan labadan arrimood waa tusaale inuu qofku bir isku dhufto iyo inuu sun cabbo waa masel baa laguu siiyey waa tusaale laakiin waxaa soo gelaya akhi fillaah wax walba oo aad naftaada ku dishid waxa weeye xadiidka ayay soo hoosgelayaan in la iska ilaaliyaa la rabaa markaa oo aadan marnaba naftaada dilin oo aad iyo aad aada isaga ilaalisid wa fi alxadiidi asaxiixi buu yidhi waxaa ku sugnaaday buu yidhi xadiis saxiixa imaamu dahabi kii ay maaragtay alladii laamatu aljiraax macnaha ninkii ay xanuujisay xab waxa weeye dhaawicii ku dhacay faistacjala almowta geeridii degdegsaday faqatala nafsahu bi bidubaabi sayfihi naftiisa ku dilay markaa inuu seeftii intuu galka ka bixiyo uu isku dhufto markaa oo waxa weeye uu saa ku dhinto fa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi naar waa ahlu naar oo naar ayuu waxa weeye muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayra xadiidkan qiso dheer buu lahaa nin baa jiray maalmihii jihaadka lagu jiray aad buu u dagaalamay aad buu u dagaalamay markaasi saxaabadu waxay islaayeen ninkaan nin ka fiican maba jiraba ilaa ninkaan riyaa iyo waxbuu u dagaalamayey markii dambe ayaa dhaawac yara gaaray intuu u adkaysan waaye dhaawacii ayuu seeftii intuu isagii uu watay ayuu intuu dhulka u dhigay oo waxa weeye isagii caloosha iska geliyey ayuu markaa saa ku dhintay oo waxa weeye uu isku dhuftay seeftiisii oo waxa weeye uu saas u dhintay haddaba marka naftiisii buu dilay haddii uuna naftiisa dilin oo ay diin ka tahay oo dagaalamayo wanaag bay ahaan lahayd laakiin markii uu awalba uunan u dagaalamayn ilaahay darti ayuu u adkaysan waayey markaa dhibaatadii la soo kulantay saasuuna ku dhintay nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam huwa min ahli nnaar ay macnaha ficilka uu sameeyey waa ficil naar lagu galo oo allihii subxaana qaadirkaa waxa weeye qofkii saa sameeya naar buu u diyaariyey ilaa inuu ilaahay iska cafiyo mooye waxaa kaloo ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lacnu lmu'mini ka qatlihi inuu qofka mu'minkaa la naclado oo la yidhaahdo nacladi kugu dhacday waxa weeye waa adoo dilay oo kale ayay la dembi tahay waman qadafa mu'minan qof mu'minana qofkii ku tuura bikufrin gaalnimo ee macnaha qof mu'mina qofkii yidhaahda gaal weeye fa huwa ka qaatilihi waa isagoo dilay oo kale waman qatala nafsuhu qofkii naftiisa dila bishay-in doonanba ha aadee waa nakira shayguu doona ha noqdo cadabahu allaahu bihi yowma alqiyaama ilaahay shaygiibuu ku cadaabayaa maalinta qiyaamaha shayga laftigiisii ayaa lagu cadaabayaa xadiidkaana waa xadiid muttafaqun calayh oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan min xadiidi haabit radia allaahu canhu halkaa marka wuxuu ina barayaa oo inoo caddaynaysaa axaadiidtaasi qof walba oo naftiisa dilay wuxuu doonaa ku dilo waxa weeye inuu soo gelayo waciidkaa shadiidka oo uu ku dhacayo markaa waxa weeye arrintaa haddaba waxaa loo baahanyaha marka ikhwaani fillaah inuunan qofku naftiisa dilin in la iska ilaaliyo waayaad u khatara weeye inuu qofku waxyaalaha noocaasa ku dhaco lama raba inuu qofku naf islaama dilo inuu dilo naftiisana lama rabo waayo allihii subxaana qaadirka ayaa xarrimay waxaa kaloo sugnaatay xataa ka naftiisa ceejiya inuu isaguna naar ku gelayo ama waxa weeye wax kale ku dila noocay doonaanba ha noqdeene kulli inay isku mid yihiin ayaa axaadiis saxiixa ku wada sugnaatay wuxuu leeyahay sheekh alhaytami raximahullah alhaytami markuu ka hadlayo isaguna alkabaa'ir macnaha inay arrintaani kabaa'iro tahay oo min akbar alkabaa'ir ayay ku tiriyeen culummadu waa sariix waa arrin aad iyo aad u sariixa waayo waciid baa ku soo arooray inay tahay axaadiistuna way caddeeyeen haddaba marka daahirka ayaa kutusaya inuu qofku naftiisa dilo inay kabiiro tahay laa shakka fii daalik wax shakiya oo ku jira ma jiraan maxaa inala gudboon marka inaynu nafteenna ka ilaalinno wax walba oo inoo jiidaya in naar lagu galo dadka marka maanta miinada isku xidhaya ama isqarxinaya oo le diin baan ka dhiganaynaa arrintaasay soo hoosgelayaan waxay diin tahayna ma jirto waayo naftiisiibuu marka ugu horraysa dilaya mar hadduu qofku naftiisii dilayna haddee naf kalean wanaag u samaynayaa nafteydaana dilayaa wax qaymaa oo ay leedahay ma jirto wey kabiirada ku xigta oo waxa weeye lix iyo labaatan wuxuu leeyahay imaamu dahabi alqaadi su qaadiga xun oo waxa weye ninka qaadi noqonaya oo dadkii xukumaya oo maxkamaddii fadhiya haddana markaa xumaan samaynaya oo jawr samaynaya oo aan dadkii u cadaalad samaynaynin qaala allahu tacaala ilaahi waxauu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun qofkii aan wax ku xukumin kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga ilaahay uu soo dejiyey qofkaan wax ku xukumin waa gaal oo waxa weeye gaalo ayuu ka mid yahay aayad kale ilaahay waxauu ku yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun marka horta aayaddaa hore aynu sharaxno aayaddaa hore waxay wuxuu ilaahay ku leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun aayadahan marka aayado dheerdheer bay ahaayeen oo fii suurati maa'ida dhowr waxyaalood la isdaba dhigay aayad walbana lagu soo khatimay tan waxaa lagu soo khatimay waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun midda ku xigtana fa ulaa'ika hum aldaalimuun tan ku xigtana fa ulaa'ika hum alfaasiquun haddaba marka culummadu waxay leeyihiin qofku kufriga noocaasa haddii uunan xalaashan waxa uu xukumayo wuxuu noqonayaa markaa kufri duuna kufri oo waxa weeye diintii kaga bixi mayo laakiin hadduu xalaashado oo yidhaahdo way ii bannaan tahay inaan xukumkii ilaahay bannaanka ka maro oo aan waxa weeye waxaan doono ku xukumo waxay noqonaysaa markaa min alkabaa'ir oo waxa weye marka hadduu xalaashado waxa weeye ku gaaloobaya oo gaal buu noqonaya wa ilaa haddii unan xalaashan siday dadku maanta u badan yihiin wax ilaahay kitaabkiisii isku xukumaya waa yar yihiin haddana markii la weydiiyo kuwii wax xukumayey wuxuu leeyahay waa jecelaha inaan isku xukunno kitaabka laakiin waxa weeye maaragtay adduunyo kale iyo hawo kale ayay raacayaan waana tan marka ilaahay uu leeyahay aayaddaa kale afa xukma aljaahiliyati yabquun ma waxay raadinayaan xukum jaahiliya ilaahigii subxaana qaadirkaa intuu xukun u soo dejiyey oo diin loo soo dejiyey oo dastuur ah oo kitaab ay isku xukumaan miyaa haddana markaa waxaad raadinaysaa xukmi jaahiliya oo aan qiimo lahayn wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi raximahullah afa xukma aljaahiliyati yabquun ay ma waxay dalbayaan oo doonayaan oo rabaan inay waxa weeye ka jeensadaan kitaabkii ilaahay oo sunnihii nebiga ka jeensadaan oo markaas ay xukum jaahiliya ay doonaan waa maxay marka xukmu jaahiliya qaala wuxuu yidhi shaykhu wa xukmu ljaahiliya macnaheedu waxa weeye kullu xukmin khaalafa bima anzala allah khaalafa maa anzala allahu calaa rasuulih xukum walba oo khilaafa kitaabka iyo sunnaha ayaa la yidhahdaa xukmu jaahiliya falaa yuujadu la heli mayo ilaa qofku inuu xukumka ilaahay iyo xukumka rasuulka uu hoggaansamo ama xukmu jaahiliya uu qaato qofku labadaa unbu mid noqonaya marka jaahiliya macnaheedu waxa weeye waa mabniyun cala aljahli waaldulmi wuxuu ku salaysan yahay xukumkaa jaahiligaahi jahli iyo dulmi iyo xaqdarro iyo waxa weeye aaraa aan qiimo lahayn qawaaniin maalinba la beddelayo oo hadba wixii la doono lagu darayo hadba wixii la doono laga reebayo xukumka ilaahayna wuxuu ku salaysan yahay cilmi iyo cadli waayo sababtu waxa weeye iyo nuur iyo huda ayuu ku salaysan yahay ilaahay baa soo dejiyey ilaahayna wax walba waa og yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku xukumayey xukumka ilaahay haddaba markaa isku mid ma aha xukumka ilaahay wuxuu ku salaysan yahay cilmi iyo nuur iyo huda iyo cadli xukumka kalena oo qawaaniinta aan diinta waafaqsanayna jahli bay ku samaysan tahay oo asalka u ah iyo dulmi aan qaybo lahayn haddaba aayaddaa waxay kutusaysaa marka weligeedba ahlu kitaabba hadday doontaa ku soo degtee waxa weeye aayaduhu waxay ka sheekeynayeen ahlu kitaabkii waman lam yaxkum bima anzala fa ulaaika hum lkaafiruun waxay kutusaysaa marka qof walba oo noocaa sameeya inay waxa weeye arrintaani ku dhacayso laakiin dad badan baa ku khaldamay oo waxa weeye aayadda khalad ka fahmay oo un la aaday aayaddan nimanka madaxda iyo xukuumadda keliya qof walba oo xukum loo dhiibo ama waxa weye xukun gacanta ku haya aayaddan waa soo gelaya adiga dib isugu noqo akhi fillaah gurigaaga yaa kugu xukuma ku xukun gurigaaga diinta ilaahay oo naftaada diinta ilaahay ku xukun haddaad marka naftaada iyo gurigaaga iyo diinta ku xukuntid markaa waxay noqonaysaa inaad adigiina aad markaa wanaag aad waxa weeye la timaadid markaasaad eedayn ka dhaha wixii aan diin isku xukumaynin laakiin adigiiba haddaadan naftaada diin ku xukumaynin maxay taraysaa in la eedeeyo waxa weeye xukuumadda keliya xukuumadda ayagaa ugu horreeya oo la rabaa inay diinta ku xukumaan dadka oo maxkamadaha islaamiga iyo waxa weeye habkii diinta dadka lagu oogo xuduuddii ay wadaan wanaag sameeyaan dadka diinta baraan iyagaa laga rabaa laakiin hadday samayn waayeen ma gaalaysiinayno oo waxa weye diintii ka saari mayno waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi isalaatu wassalaam xataa tarow kufran bawaaxan ilaa aad aragtaan gaalnimo cad cindakum min allaahi burhaan marka culummadu nusuus bay u dejiyeen qawaacid baa loo dejiyey waa in qofka waxa weeye xaakimkaa markaad leedahay waa gaal waxa aad ku gaalaynaysid horta ko waa inay culummadu gaaleeyaan iyo dadka cilmiga leh mujtahidiinta dadka ardada iyo ducaadda iyo shacabka iyo shaqo kuma leh arrintaa dadka ahlu cilmigaa loo celinaya iyagaa markaa fiirinaya oo waxa weeye xukum saaraya markay xujadii ku oogaan u caddeeyaan wax walba kabacdi markaa iyaga ayaa go-aankaas soo saaraya laakiin dadka caamadaa iyo dadka dhallinyaradaa iyo tulaabulcilmi iyo ducaadda arrintaas shaqo kuma leh mana xukumi karaan mana geli karaan baabka aayadda ku xigta ilaahay waxa uu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa kuwa qarinaya yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa wixii aanu soo dejinnay kitaabka qur-aankaa min albayinaati aayado cadcad waalhudaa iyo cilmi iyo hanuun min bacdi maa bayannaahu linnaasi markaan dadkii u caddaynay filkitaabi kitaabkii oo diintii loo caddeeyo dadkii kuwa qarinaya kabacdi ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allah ilaahay baa nacladaya wa yalcanuhum allaacinuun waxaana nacladaya kuwa wax naclada oo dhan ay jamiic alkhalqi dadka oo dhan baa nacladaya khalqiga oo dhan baa nacladaya oo nacladdii ilaahay ayaa ku dhacaysa haddaba aayaddan waxa weye waa aayad caama ahlu kitaabkii ay ku soo degtay iyo dadka muslimiintaa kulli ayaa soo gelaya qof walba oo diinta ilaahay wixii uu ka garanayo oo ilaahay xukumkiisii diintii uu soo dejiyey oo kitaabka iyo sunnaha wixii ku qoran oo ilaahay caddeeyey qofkii dadka ka qariya oo maslaxaddiisa fiirsada oo adduunyo fiirsada waxaa ku dhacaysa nacladdii ilaahay waalciyaadu billaah wuxuu yidhi imaamu dahabi waqad rawa alxaakim fii saxiixii biisnaadin laa ardaahu buu yidhi sanad anigu aanan raalli ka ahayn buu yidhi ay macnaha wuu daciifinayaa imaamu dahabi oo wuxuu leeyahay anigu xadiidkaasi agtayda daciif buu ka yahay laakiin imaamu dahabi waxaa wariyey buu yidhi xaakim can dalxa ibni cubayd cubaydillaah can innabiyi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa yaqbalu allahu salaata imaamin xakama bikayri maa anzala allah ilaahay salaad ka aqbali mayo nin xaakim ah oo imaam ah oo ku xukumay markaa dadkii waxaan ilaahay soo dejin oo kitaabka iyo sunnaha aan ku xukumin ee waxa weeye qawaaniin kala samaystay ilaahay salaad ka aqbali mayo ayuu yidhi xadiidku marka waa xadiid daciifa oo imaamu dahabi waa daciifiyey waayo sanadkiisaa waxaa ku jira nin muttahima oo la yidhaahdo cabdallah ibni moxamed alcadawiy ninkaa waxa weeye waa muttahimun bilkadib been baa lagu tuhmay marka sidaa daraaddeed xadiidka qaarna culimmadu waxay yidhahdeen waa mawduuc oo waxa weeye ninkaas oo ayaa la odhan jiray axaadiis beenuu dejin jiray marka way kala duwan tahay qofku waa muslim xataa taraw kufran bawaaxan ilaa lagu arko gaalnimo cad wuxuu leeyahy sheekh cuthaymiin raxmatullaahi caleyh maruu halkaa sharaxayo xataa taraw kufran bawaaxan shuruuduu u dhigaya waa in horta waxaan uu qofku la yimid kufri cad inay tahay weeye oo aan shaki ku jirin waa inaynan fisqi iyo waxaa ahayn waana inuu si toosa ula yimaadaa ee aynan si kale oo ahayn ee waadix ay tahay cad markay caddaato ayaa markaa oo deliil loo hayo waa la yidhi keliya maaha cindakum fiihi min allaahi burhaan waa inaad deliil haysataa macnaha ninkaasi waa gaaloobay markaad leedahay waa inaad deliil u haysaa uu ku gaaloobay oo waadixa ee inaad adigu isaga tuudhid lama rabo ama hadal ta'wiila aad u fasirtid ee waxaa la rabaa inay noqoto daliil waadixa cindakum fii min allahi burhaan waa inay noqotaa wax maaragtay daliil waadixa oo xujo kuu noqonaysa ilaahay agti ka bacdi markaa ayaa haddana culummadu waxay leeyihiin markuu saas sameeyo oo ay ku caddaato ayaa culimmada loo daynaya culummadaa caddaynaysa ahlulxalli walcaqdi culummada ayaa markaas caddaynaysa hadduu toobad keeno hadduuna toobad keenin laakiin waxa weye qof walba iskama gaalaysiinayo xadiidka ku xiga wasaxa buu yidhi wasaxaxa buu yidhi alxaakim imaamu xaakim waxa uu weriyey oo saxiixiyey waalcuhdatu calayhi min xadiidi burayda ay macnaha isaga ayaa saxiixiyey buu leeyahay imaamu dahabi can inabiyi sala allahu alay slam nebigu inuu yidhi qaadiyaasha markuu ka hadlayey dadka wax xukumaya waatuu xadiidka baabka u baabeeyey alqaadisu wuxuu yidhi qudaaddu waa saddex dadka wax xukumaa saddex nooc weeye oo ninkaan qaadiga laga dhigo oo maxkamadda la fariisiiyey saddex mid unbuu noqonaya laa raabica mid afraad ma jirayo qaadin fi ljanna nin qaadiya oo xukumkii inta ka soo baxay janno gelaya wa qaadiyaani fi naar labana naar bay gelaya kan jannada galay waxaa weeye qaadin carafa alxaqa xaqii buu gartay fa qadaa bihi xaqii buu wax ku xukumay fa huwa fi ljanna janno ayuu gelaya wa qaadin nin qaadiya carafa alxaqa xaqii buu gartay waa nin caalim oo cilmi leh fa jaara dulmi buu wax ku xukumay mutacammidan isagoo u kasaya fa huwa fi nnaar naar buu gelaya wa qaadin nin qaadiya qadaa xukumay bigayri cilmin jahli buu xukumay cilmi la'aan fa huwa fi nnaar naar buu gelaya xadiidku waa xadiid saxiixa waxaa werinaya imaamu tirmidi wa abu daawuud wa ibni maaja wa huwa xadiidun saxiix sida sheekh albani raximah llah fi irwaa'i alqaliil iyo waxa weye fi saxiix iljaamic iyo sunankaba uu ku caddaynayo waa xadiid marka saxiixa marka maxaa loo kala saaray saddex arrimood ninkii qaadiga ahaa oo maxkamadda wax xukumayey saddex bay qudaadii u kala baxayaan nin qaadiyahoo cilmi leh oo diintii garanaya oo maxkamaddii si saxa u xukumaya oo aan laaluush qaadanaynin oo aan dulmi xukumaynin oo wixii xaqa xukumaya ninkaasi arrintaa jannuu ku gelaya oo ilaahay jannuu geynaya waayo wuxuu ka soo baxay xaqii ku waajibay amaa labada kale oo naarta gelaya horta nin isagu qiimo male waayo waaba jaahil inuu jaahilnimadiisa wax xukumana waa baadil qof jaahila waxba ma xukumi karo ninkii marka jaahil ahaa oo wax xukumay oo ku xukumay qofkii wuxuunan ahayn ama wuxuu yahayba waayo sababtu waxaa weeye aslanba inuu wax xukumo uma bannaano qof jaahila hadduu xataa wax xaqa xukumo isagu wanaag ku heli mayo waayo yaaba kuu diray inaad wax xukuntid maadaama aad tahay jaahil qofkaasi marka waxa uu ku gelayaa naar qofkii kale oo isagoo cilmi leh dulmi xukumayna oo jawr sameeyeyna haddee isagu waaba aad buu khatar u yahay waayo waxa uu galay isagoo cilmi u leh wixii ayuu cilmigii ilaahay bannaanka ka maray ilaahay baray markaasuu dulmi sameeyey qaala dahabiy wuxuu yidhi qultu fa kullu man qadaa bigayri cilmin walaa bayinatin min allahi wa rasuulih calaa maa yaqtadii bihi calaa maa yaqdii bi calaa maa yaqtadii bihi fa huwa daakhilun fi hada alwaciid qof walba buu yidhi oo wax xukuma cilmi la'aan oo jahli wax ku xukuma oo aan garanaynin kitaabka iyo sunnaha arrintan uu xukumayo waxay keensanaysa xadiidkaanuu soo gelaya haddaba marka aad iyo aad ha looga digtoonaado khaasatan shabaabku ha iska ilaaliyeen dadka dhallinyaradaah oo ardadaah la iska ilaaliyo waa arrin aad iyo aad u khatara xukumka yaan lagu degdegin oo waxba yaan la xukumin oo qofna ha xukumin oo u daa waxa weeye xukumka culummada ha loo daayo culummada waaweyn oo raasikhiina fi lcilmi ha loo daayo haddii aynu arday nahay waxba ma xukumi karno ee waxa weeye dalabulcilmi iyo waxa weeye diinta inaynu wixi aynu dadka gaarsiin karno iyo waxa weye maaragtay nashrulcilmi addacwatu ila allah waa inaynu ku mashquullaa qofna la inooma dirin inaynu xukunno oo maantao dhan aynu ku mashquulno waxa weeye waxaan dana inoogu jirin waa inaynu ku dadaalnaa waxayna anfacaya waxa weye ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ilaahay wixii kaal ilaahay kaalmayso waxa ku anfacayana ku dadaal aakhire cidna ku weydiin maysa maxaad hebel wuxuu kumi weyday waayo maba tihidba cilmi uma lihid awoodna uma lihid xukunna laguma dhiibin marka dadaal oo wixii ku anfacaya akhi fillaah ku dadaal iskana daa waxa weye xukunkaa ku degdegin xadiidka ku xigaa waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna laba qaadina naartay gelayaan qaadina waxa uu gelayaa waxa weeye maaragtay jannada wa dakara waxa uuna sheegay alxadiid xadiidkii macnaha hadda aynu soo marnay oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen markaa famaa denbu aladii jahil kan jaahilkaa muxuu naarta ku galay qaala waxa uu yidhi nebigu dembuhu dembigiisu waxa weeye an laa yakuuna qaadiyan xataa yaclam qaadiba inuu noqdo uma bannaana ilaa uu horta cilmi yeesho maxaa marka qaadinimo u geeyey muu meel joogo oo waxa weeye uu ka joogsado waa xadiidkuna xadiis saxiixa waa xadiidkii inoo soo hormaray hadda oo sheikh albani ku saxiixiyey fii irwaa'i alqaliil iyo waxa weeye maaragtay fii saxiix aljaamici sidaa daraaddeed qof walba oo ardaya waxaa la rabaa inuu wax barto oo iska ilaaliyo xukun uu bannaanka ka maro waxna uuna xukumin wuxuu yidhi imaamu dahabi wa aqwa minhu xadiid xadiidu macqal xadiidkii macqal ayaa ka sii xoog badan buu yidhi xadiidkan oo nebigu uu ku yidhi maa min axadin qof ma jiro yakuunu calaa shayin min haadihi alumma macnaha qof loo dhiibayo wax ka mida ummaddan xukumkeeda ma jiro falaa yacdilu aan cadaalad samaynin fiihim oo aan u cadaalad samaynin dhexdooda ilaa kabbahu allahu fi nnaar naar ayaa ilaahay ku garangarinayaa oo weji weji loogu tuuraya xadiidkaasi waa daciif imaamu xaakim baa werinaya wuuna saxiixiyey wuxuu yidhi wawaafaqahu dahabi laakiin xadiidku waa xadiid daciifa sida sheikha albani raximahullah uu ku caddaynayo fii daciifi aljaamici asagiir marka waxaa weeye xadiidkaasi waa daciif oo qofku waxyaalo badan ayay u baahan tahay marka sidaa daraaddeed xadiidka waxba ka qaadan mayno maadaama uu daciif yahay kuwii hore unbaa inooga filan oo way cad tahay qofkii haddii uu maaragtay dulmi xukumo inuu naar ku gelayo ilaa inuu ilaahay iska cafiyo mooye wuxuu yidhi warawaa cuhmaan ibni moxamed alakhnasiyi wa huwa saduuq buu yidhi waa mustalaxu alxadiid ay macnaha qofka saduuq waxaa la yidhahdaa ninka runsheega laakiin xifdigiisa xoogaa man yihiin wuxuu leeyahay marka xadiidkaasa abu hureyra laga warinayo can inabiy sala lla ly slam nebigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi man jucila qaadiyan bayna annaas qofkii laga dhiga qaadi oo dadka qaadi u noqda fa ka'annamaa dubixa bikayri sikiinin waa isagoo la gowracay oo kale oo lagu gowracay sakiin aan lagu gowricin laakiin qof la gowracay buu ka dhigan yahay xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo waxa weeye sugan sheekh albani raximahullahu ku saxiix imaamu tirmidi ayaa werinaya iyo abu daawuud iyo ibnu maaja sheekha albanina waa saxiixiyey iyo xaakim iyo way saxiixinayaan marka xadiidku waa xadiid saxiixa oo sunan tirmidi iyo saxiix aljaamici ayuu ku saxiixiyey sheekh albani raximahullah marka macnuhu waa waadix qofkan waxaa loo dhiibay meel khatara haddii uu marka ka soo bixi waayo oo siday tahay uu la imaan waayo hata qofkii waxa weeye naar buu ku mudanayaa de qof la gowracay oo kale oo waxa weeye dhibaato la soo gudboonaatay oo kaluu noqonaya wuxuu markayna tusayaa in laga dheeraado qaadinimada oo qofku uu ka cararo oon qaadiba la noqon wuxuu yidhi imaamu dahabi amaa ida ijtahada alxaakim qofka xaakimka ah macnaha ninka cilmiga leh oo xaakimka ah oo qaadi laga dhigay isagoo ilaahay ka cabsanaya haddii uu ijtihaado intuu daliil waayo waayo sababtu waxa weeye qofku marka hore daliil ba wax ku xukumaya intuu daliil waayo markaasuu ijtihaadaya masaladuu daliil waayo hadduu marka dadaalo oo ijtihaad sameeyo wa qadaa uu xukumo bimaa qaama daliil calaa sixati wixii uu deliisha u arkay walam yaxkum bira'yin ee macnaha ra'yi faqiihin taqliid wax kuma xukumin hebel baa saa yidhi wax kuma xukumine waxa uu ku xukumay wixii deliishu ay tustay hadduu marka ku xukumo nin faqiiha oo madhab iska taqliidinaya qowlkiisa wax ku xukumo isagoo waqad laaxa lahu dacfa daalika alqowl isagoo weliba arkay qowlkaani inuu daciif yahay fa huwa waxa weeye wuxuu yidhi ma ma'juurun walaa budda macnaha qofkii xaakimka ah haddii uu dadaal sameeyey oo daliil wax ku xukumay ka bacdi markaas uu qof qowlkii daciifa uuna raacin ee uu dadaaloo daliil wax ku xukumo ka bacdi markaa wixii uu ku khaldamo ilaahay waa u dhaafaya waa ma'juur weeye ajar buu helaya waayo sababtu waxaa weeye nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam ida ijtahada alxaakimu qofkii xaakimkaa haddii uu dadaalo fa asaaba uu asiibo xukumkii uu sidii saxda ahaa u xukumo falahu ajraan laba ajar buu leeyahy wa in ijtahada haddii uu dadaalo fa akhda'a uu khaldamo falahu ajrun hal ajar buu leeyahy muttafaqun calayh marka waxa weeye ninkaani isagu wixii looga baahnaa mar hadduu la yimid oo dadaalay ilaahay wixii uu ku khaldamo waa u dhaafaya waayo qofku waa khaldami karaa wuxuu yidhi marka imaamu dahabi farataba annabiyu sala allahu calayh wasalam alajra ida ijtahada fi lxukmi macnaha khasab waa inuu ijtihaadaa horta oo dadaalaa wuxuu yidhi fa amaa idaa kaana muqallidan haddii uu cid taqliidiyo fii ma yaqdi wixii uu xukumayo bihi falam yadkul fi lkhayri fi lkhabar macnaa ma soo gelayo xadiidkan waayo muqallid weeye ee mujtahid ma aha qofka mujtahidkaa weeye qofka labada ajar helaya haddii uu khaldamana ajarka loo qorayo oon dembi loo qoraynin wuxuu yidhi marka imaamu dahabi wayaxrumu alqaadi wuxuu keenayaa aadaabtiibuu ka hadlayaa marka markuu inoo caddeeyey inay kabaa'ir tahay in waxa weeye khalad uu xukumo in loo baahan yahay inuu cilmi leeyahay oo waxa weeye uu ku dadaalo ijtihaad la yimaado ayuu wuxuu yidhi marka wayaxrumu cala alqaadi wa aadaabta waxaa xaaraam ka ah an yaxkuma wa huwa qadbaan isagoo xanaaqsan inuu wax kala xukumo qofkii waa wareersan yaabe nin xanaaqsan muxuu xukumaya lama ogola laa siyamaa buu yidhi min alkhasmi waxa weeye dood iyo muran markay tahay ama qofkii doodayey uu u xanaaqsan yahay lama ogola inuu wax xukumo wuxuu yidhi waida ijtamaca fi lqaadi qofkii qaadiga ahaa haddii ay ku kulanto sifaadkan soo socda qilatu cilmin cilmi yari wa suu'u qasdin iyo niyad xumo wa suu'u qasdin iyo niyad xumo oo macnaha ay niyadiisii xumaato iyo akhlaaq xun ay suu'u lakhlaaq waa akhlaaq zacira ay macnaha akhlaaq xun akhlaaqdaa xun markay ku kulanto waxyaalaha waa qilatu lwarac wa qilatu waracin ay macnaha xaaraantii una ka dhowrsanaynin faqad tamat khasaaratuhu ninkaa khasaaro ayaa u dhammaystirantay wa wajaba calayhi waxaana waajib ku noqotay an yaczila nafsahu inuu naftiisa meeshaa isaga tago oo naftiisa uu meeshaa ka kaxeeyo oo waxa weeye ilaahay ka baqo wa yubaadira bilikhlaas bilkhulaasi min annaar ee macnaha naar suu uga badbaadi lahaana uu ku dadaalo ugu dambayntii xadiidka ugu dambeeya waxa uu yidhi wa can cabdillahi bni camar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam lacnat ullaahi cala alraashi waalmurtashi waa kii laaluushka bixinayey iyo kii waxa weeye qaadanayey alraashi waalmurtashi laaluush qaata iyo laaluush bixiye kulli waxa weeye nacladdii ilaahay baa ku dhacaysa xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo waxa weeye maaragtay saxiixa imaamu tirmidi ayaa warinaya abu daawuud iyo waana xadiis saxiixa irwaa alqaliil ayuu ku saxiixiyey maaragtay sheekh albani iyo sunan tirmidi iyo sunan maaja sunan waxaa weye abu daawuud baan leehay qaala alkhadaabiyu imaam alkhadaabi wuxuu yidhi alraashi waxa weeye ninka raashiga la yidhaahdo almucdi waa kan bixinaya waalmurtashina waxa weeye alaakhidu kan qaadanaya ay macnaha lacanat ullaahi cala alraashi waa kii bixinayey waalmurtashi iyo kan qaadanayey labadaba waa isku mid nacrad ilaah baa ku dhacaysa wa innamaa yalxaqaha alcuquubatu macan ida stawayaa fi alqasdi waal-iraada haddii ay niyadoodu labadiiba xun tahay oo waxa weeye labadiiba ay xaaraan doonayaan inay bannaystaan iyo laaluush iyo bakti waxa weeye waxaa ku dhacaysa waxa weeye arrintaas ayaa ku dhacaysa waayo ninkaan laaluushka bixinaya wuxuu laaluush u bixinayaa inuu baatil ku gaaro dulmi inuu ku gaaro oo wax uunan xaq u lahayn waxay yidhahdeen culummadu sida imaamu alkhadaabi fa amaa idaa acdaa liyatawasala bihi ilaa xaqin ow yadfaca can nafsihi dulman fa innahu gayru daakhilin fi hada alxadii hada alwaciid macnaha waxa uu leeyahay imaamu alkhadaabi haddii qofku uu laaluushka bixiyo isagoo doonaya inuu dulmi ku bixinayo iyo xaqdarro iyo inuu xaaraam ugu tawasulo oo wax baadila uu helo uunan xaq u lahayn kaa wey ka nacladda ku dhacaysa amaa ninkii inta lagu khasbay oo waxa weeye isaga xaqiisii loo diiday la yidhi laaluushkeen ilaa wa ilaa haddii kale ma lagu siinayo xaqaagii oo markaa laaluushkii bixiyo si uu xaqiisii u qaato waxa weeye qofkaa nacladdii ku dhici mayso oo macduur buu noqonayaa waayo xoolihiisii iyo xaqiisii inuu ka tago intay noqon lahayd inuu arrintaas sameeyo ayaa u bannaan bay yidhaahdeen culummadu waaya haddaba aad iyo aad ha la ysaga ilaaliyo oo waxaan waxyaalaha noocaasa lala imaanin waayo waa wax baadila inuu qofku laaluush iyo waxaa bartana ma fiicna rabbigii subxaana qaadirkaana raalli ka noqon mayo oo waxa weeye ilaahay caradiisa ayaa ku dhacaysa waciidkaasna waa u jeedaan ummaddana maanta waa lagu ibtileeyey laaluushka allihii subxaana qaadirka inaga badbaadiyo marka taas inaynu ku dadaalno ayaa la rabaa aad iyo aadna la isaga ilaaliyo intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaya insha allahu tabaaraka wa tacaala qofkii marka su-aal ka qaba waxa weeye labadaa kabiiro waa weydiin karaa insha allah haddii rabbi idno wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayk walxamdu lillahi rabbi alcalamin